إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdiin أmا bعd وhay-aatuhaa salaada hay-ooyinkeeda khamsata cashara khasla waa shan iyo toban arrimood hi-aadku waa sunnooyinkii qayb ka mid ah shalay waxaan soo ogaanay inuu yidhi sunnooyinka salaada markuu ka hadlay wa sunanuhaa qabla اdukhuuli fiiha shay-aan wa bacda dukhuuli fiihaa shay-aan marka waxaan idhi sunnooyinka uu leeyahay bacda dukhuuli weeye waana shay-aani oo uu ku tilmaamay atashahud alwalu waalqunuutu fi subxi wa fi lwitri wuxuu ula jeedaa sunna oo markii laga tago sujuudu sahwi lagu kabo sunno oo haddii laga tago sujuudu sahwi lagu kabo saasuu ula jeedaa magaceeda markaa sunno uu ku magacaabay hay-aadkana waxaa loola jeedaa asunanu alatii laa yujbaru tarkuhaa bisujuudi sahwi saasay ula jeedaan asunan allatii laa yujbaru laa yujbaru tarkuhaa bisujuudi sahwi waa sunnooyin laakiin haddii laga tago sujuudu sahwi laguma kabo saasay kale yihiin labadoodu ee waa isla sunnooyin waxa dhamo waa isla sunnooyin laakiin farqigaasay u kala sameeyeen hay-aadka marka kuwa uu ku magacaabay oo shan iyo tobankaa wa hiya assunan allatii laa yujbaru tarkuhaa bisujuudi sahwi waa sunnooyinka haddii qofku uu ka tago aan lagu kabaynin sujuudu sahwiga ee sidaas looga soconayo waa kuwaas wa hay-aatuhaa salaada hay-ooyinkeeda khamsata cashara khasla waa shan iyo toban arrimood rafculyadayni waa labada gacmood oo kor loo qaado cinda takbiirati lixraami xidhashada takbiirteeda agteeda wa cinda arukuuci rukuucda agteeda iyo wa rafci kor noqoshada minhu min arukuuci laga kor noqdo tan ugu horreyda waxay tahay gacmahaas in kor loo qaado kor in loo qaado marka kor loo qaadayo hay-ada iyo qaabka kor loogu qaadayo faraha ayagoo furan oo taagan oo aan isku dheganayn aanna la kala fogayna si iska sidii ilaahay u abuur iska caadi ah oo ay caadi wax yar kala furan yihiin qibladana ay u jeedaan labada calacalood baadinkoodu oo ay sidaas yihiin ayaa kor loo soo qaada waxay leeyihin marka shaaficiyadu dhagaha foodooda waa in faruhu gaaraan meesha labada dhegood meesha u jilcisan oo gabdhuhu daabka ku xirtaanna waa in suulashu la sinmaan suulashu waa inay la sinmaan marka labadii calaacalood dhabarkoodiina labada garab halkaasay la sinaanayeen marka marka nuucaasay noqonaydaa marka nuucaanay noqonay marka xadiidku wuxuu ku soo arooray labadan garab in lala simo calacalaha in dhegahan la gaarsiiyo lala simana waa soo arooray laakiin laba xadiida ku soo arooreen tan in lala simana waa soo arooray inta in lala simana waa soo arooray labadoodii marka isku xidhiiriyeen sun ahaan daahirka waxaa u dhow tanna mar qof inuu sameeyo tanna mar uu sameeyo maadaama xadiisku labada kayf u soo arooray oo asagoo isku rakiban uusan u soo aroorin marka laakiin qaabkaasay u suureeyeen shaaficiyadu rafculyadayni waa labada gacmood oo kor loo qaado cinda takbiirati ilxraami xidhashada takbiirteeda agteeda wa cinda rukuuci rukuucda agteeda haddana marka rukuucda la aadayo oo qofku uu ka dhaqaaqayo istaagga oo allahu akbar uu leeyahay ila marka rukuucda la aadayo allahu akbaraa laleeyahay markaasna ayadana waa in gacmaha kor loo qaado wa rafci kor noqoshadii minhu min arukuuci laga kor noqonaa kor noqoshada oo rukuucda madaxa laga soo qaadayana waa sidoo kale marka la soo qaadayo samica allaahu liman xamida saddexdaas uu halkan ku sheegay mid kaloo shaaficiyadu qabaan xadiiska saxiixana ku sugan uu ka tegey oo ah marka laga istaagayo labada ragco labada ragcoo ataxiyaadka dhexe marka labada ragco inta la dhammeeyo ataxiyaadka dambe la atexiyaadsado marka midda afraad waa midaas wakada alqiyaamu min atashahudi اlwal marka waa afar marka mexal inta uu nabigu daa'imi jiray waa afartaas saddexdaas uu sheegay waxaa la leeyahay wakada alqiyaamu min atashahudi اlwali marka laga istaagayo tashahudka hore ayadana koruu nabigu gacmaha u qaadi jiray waana madhabka shaaficigana waa sidaas weeye xaashiyada baajuriguna waaba kugu sheega marka waa afar meelood oo gacmaha koru qaadidoodu nabigu daa'imi jiray waa sunno wa wadculyamiini gacanta midigtaahoo la saaro calaa shimaali bidixda korkeeda tan kale waxay tahay gacanta midigtaa in bidixda la kor saaro wuxuusan sheegin halkaa laysla saara labadoodii markaa sidaan laysku kor saaro halkaa labadoodii laysla saaraa wayakunaani taxta sadrihi wa fowqa suratihi waa kan sharax idin dhigay labadooda waxaa la saaraa xabadka ka hoos xuduntana ka kor xudunta ka kor xabadkana ka hoos meeshaas xudunta iyo xabadka u dhaxayda aa la saaraa sidaasay shaaficiyadu yidhahdeen xanafiyaduna hoos xudunta ka hoos xudunta ka sii hoos xadiisaa ku soo arooray fowqa satri in la saaro xadiiskaas ibnu khusayma wariyey laakiin shaaficiyadu waxay le xadiisku waa daciif xadiisku waana jira inuu daciif yahay laakiin culummada muxadisiinta waxay leeyiin duruqda marka la jamciyo xadiisku waa xoogu yeelana sidaas darteed sheekh naasir kale waa saxiixiya duruqda daraaddeed isku kabkabo oo isku xoojiyo waana dariiqadii muxadisiinta xadiiskaas wuxuu sheegayaa fowqa satri gacmaha meesha la saarayo sababka aad layskugu khilaafo waxay tahay axaadiista ku soo orad xadiis oo keligiis oo toos sanad ahaan u saxiixaan jirin ilaa risaalo wadaad ka alifay uu yidhi meesha rabto saar hadaa rabto saas iska dhig saas u taag gacmo meel la saaro gaaro deliil go-an looma hayee hadaa rabtana laalaadi daad rabtana xabadka saar hadaa rabto xudun saaro hadaa rabto ka hoos mari xadiidka ku soo aroray quwadiisa xoog badnayn laakiin dariiqada muxadisiintu waxay tahay axaadiista in laysku xoojiyo duruqdooda la jamciyo sidaasna loogu camal falo xadiidkuna wuxuu sheegayaa fowqa satri uu sheega watawajuhu iyo ducaau liftitaaxi tawajuha wuxuu la jeedaa qofku markuu salaada xirto inuu yidhaahdo wajahtu wajiya liladii fadara asamaawaati waalard saas inuu yidhaahdo ayuu ula jeedaa xaashiyada xaashiyada nusqadaanan ka akrinaya waxaa ku qoran wa ana awalmuslimiina dadaa yidhaah waa jahli uu leeyahy waa jahli minhum faclam haadaa waxdaru ka digtoonow lianna man qaala haadaa caaliman faqad kafara ku yihi subxaana allah waa iska sheeko wey waxaas wa ana awalmuslimiin waa suganta in la yidhaahdo waa suganta wa ana awalulmuslimiinana loolama jeedo muslim anaa ugu horreeyey loolama jeedo macnahaas muslim intii aheed wax ilaahay u gaansanaa anaa ugu horreeyey loolama jeedo fiiriya hadda haddii la yidhaahdo masjidaa la dhisa yaa ka qayb qaadana haddii qof yidhaahdo anaa ugu horeeyo kow anaa wax masjid dhisaayo qofkaas muxuu ula jeedaa ma wuxuu ula jeedaa wax hortay masjid dhisay ma jiro anaana ugu horeeya wax masaajid dhulka ilaahay ka taaga mi ula jeedaa maya wuxuu ula jeedaa shaqada diyaaran u ah aadaan u diyaarsanao diyaaran u ah intaas ula jeeda wa ana awalmuslimiina inta ilaahay u hogaansan anugu diyaaranahay waa intaas biswa ulama jee loolama jeedo wa ana awalmuslimiina muslimiinta anaa ugu horreeya loolama jeedo qofka ulama jeedo marka sidaa macnaha waa waa waana sugan yahay wa ana awalmuslimiina waa suganta wtawajuh marka tawajuh maxaa loola jeedaa ducaaulistiftaaxa loola jeedaa ducaaulistiftaax marka wajahtu wajiya ma ahan kaliya ee xaashiyadana waa kugu sheegahe waa ducooyinka soo arooray un mid ka mid ah ducooyinka uu soo arooray oo ku soo arooray istiftaaxa mid ka mid ah saasaa loola jeedaa marka watawajuhu waa saas macnaheed waa ducaaulistiftaax wey walisticaadatu ilaah magangelid weeye marka uu ducaaulistiftaax akriyo kadib inuu ilaahay magan galo axuudu billaahi min ashayطaani اrajiim amase siiqooyinka kaloo soo arooray mid ka mid ah inuu ilaahay magan galo axuudu bilahi samiic اlcali min ashayطaan اrajiim axudu bilahi sami ali min shayطan rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafdihi marka sidaas wey isticaadada waa inuu ilaahay ka magangalo shaydaanka waljaaru waa in kor loo qaado fii mowdicihi meeshiisa walisraaru in la siraysto fii mowdicihi jahrigu meeluu iska leeya meeshiisu waa salaada subax iyo labada ragcoo maqrib ugu horayda iyo labada ragcoo cesho ugu horayda iyo salaada jumcada iyo ciidaynka kuwaas weeye marka meeshii halala jaaro la yidhi in kor loo qaado waa hay-o marka in maalan salaadii subax salaadii cesha maqribkii in kor loo qaado qiraa'adii waa hay-a cinda shaaficiya xataa ma qabaan haddii laga tago in sujuudu saawi lala yimaado ma qabaan ma qabaan marka fiiriya bisinka haddii la siraysto cinda shaaficiya maxay u arkayaan ma waxay u arkayaan waajib laga tegey maya uma arkaan sunno laga tegey xataa uma yaqaaniin maxay u yaqaaniin hay-a laga tegey hay-a laga tegey oo aan xataa sujuudu sahwi lagu kabayn saasay u arkayaan shaaficiyadu marka hadalka ah marka qofaa arkaa meel bisinka laga siraysana l masaajidkan laguma tukan karo waxay bisinka u qarinayaan yaa laga qarinaa bisinka hadal bisinka ilaahay loo qarinaa waa iska arin oo iska wax kale ku dhisanoo caadifad ku dhisan masale diini ku dhisana bisinka waa in la akriyo faatixaduna ka mid yahay sax hoos in loo akriyana nabiga hoos u akri jiray sala allahu alay slm abubakra hoos u akri jiray cumara hoos u akri jiray cumaana hoos u akri jiray anas ibn maalig weligay kama maqan u ley iyagoo akraay anaa kadaba tukan jir uley weligayna kama maqan fardan wa taqdiiran ka dhig kor in loo akriyo haddaad adugu u aragto sida aimada shaaficiyadu u arkeen meeshii waajib lagama tegin xataa sujuud sahwi loogama baahna waa inaad la tukataa laakiin cadifad iyo wax iska shar iyo kululayn ah waa arin meel kale ka socota oo meel kale laga shidaye maahan arin miisaan daliil ku dhisan iyo madhab midna kuma dhisna madhab kuma dhisna madhabkii waa sidaas marka meeshii la yidhaaha lala jaaro waa in lala jaaro walisraaru in la siraysto fii mowdici meeshii siraysiga meeshii siraysigana waa intaas aan soo sheegnay waxa ka soo horay waa duurkii oo dhan waa casirkii oo dhan waa ragcada maqribka u dambayla waa labada ceshaa u dambeeya iyo salaadihii kale oo la siraysan jiray watamiinu waa in la aamiinsado aamiin faatixada marka la dhammeeyo waa inuu yidhaahdaa qofka keligiis tukana qofka imaamka iyo qofka ma'muumka dhammaan imaamyada gobol aan dhihin waa u akrina waladaalin markuu yidhah aamusa dadkiiyo aaminsa isagoo iska aamusayn wixii oo dembi dhaafka lagu helayn waxay ahayd imaamku inuu aamiin yiraa ma'muumkuna aamiin yiraa malaa'igtuna samada aamiin ka tira isku dhacdo intaas marka laiswaafaqdo aa dembi dhaafka lagu heli jiray marka imaamka inuu iska aamusa lama rabo markuu faatixada dhammeeyo aamiinuu leeyay ma'muumku aamiinuu leeyay qofka keligiis tukana markuu faatixada dhammeeyo aamiinuu leeyay marka aamiin waa masale weyn weeye oo weliba sunnadana aad ugu weyn wax weynna lagu helo shaydaanka iyo ay aad u necab yihiin wey in aaminsado wa qiraa'atu suurati waa suurad in la akriyo bacda alfaatixati faatixada ka gadaal markii faatixada la dhammeeyo in suurad laga dabamariyo waa salaada subax iyo labada ragcoo u horeeya maqribka iyo labada duurka u horeeya iyo labada casirka u horeeya waa in faatixada laga dabamariyo suurad watakbiiraatu waa allahu akbaryaalka cinda alkhafdi hoos noqoshada agteeda warafci kor noqoshada hoos noqoshada marka hoos la aada sida marka la rukuuca marka la sujuudaa kor noqoshadana waa marka sujuudda madaxa laga soo qaadaa oo kale marka la istaagaa oo kale kor noqoshada waa kuwaasa marka marka hoos la aadaa ama kor la aadaa allahu akbaryaalkaas wey wa qowlu samica allaahu liman xamida ilaah waa ajiibaa waa aqbalaa qofka xamdiya samica waa maqlayna waa noqotaa waa ajiibayna waa noqotaa hadda halkan waa ajiibayaa loola jeeda samica allaahu allah wuu ajiibaaho waa aqbalaa liman xamida oo qofka mahdiya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo laka waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad marka madaxa markuu soo qaadaa yuu leeyahay samica allahu liman xamida madaxa markuu soo qaadaa uu leeyahay samica allaahu liman xamid isagoo taaganna wuxuu leeyahay rabbanaa laka alxamdu uu leey isagoo taagan oo caadi u taagan ayuu leeyay marka kulligood waa sunnooyin wa wa tasbiixu in la tasbiixsado fi rukuuci rukuucda iyo wa sujuudi sujuudda qofku inuu tasbiixsado oo subxaana rabbiya alcadiim uu yidhaahdo qadarka ugu yarna oo laydhaha adnal kamaalna waa saddex goor adnal kamaalka inta ugu yar oo adnal kamaal la yidhaha rukuucdana waa inuu yidhaha subxaana rabbiya alcadiim saddex goor sujuuddana waa inuu yidhahdaa subxaana rabbiya alaclaa saddex goor adnal kamaalku waa saddex qofkii markaa keligiis tukanaya waa iska badsan karaa oo dee suuratulbaqara wax ku dhowaa nabigu ku celcelinayey ilaa koob iyo tobanay laakiin culummada shaaficiyadu sheegaan laakiin adnal kamaalka u yar waa inta kamaalka u yar hal mar waa lagu gaabsan karaa laakiin kamaalka ugu hooseeya a saddexda ah wey subxaana rabbiya alcadiim waa rukuucda subxaana rabbiya alaclaana waa sujuudda subxaana rabbiya alcadiim wabixamdi ma lagu daraa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdi ma lagu daraa xadiiska abu daawuudka waa ku sugan tahay labadaba in lagu daro sanadkiisa waxbaa ku jira laakiin asna markaa shawaahidda iyo loo raadiyo duruq waa qawiyeeyaan ahlucilmiga gobol ka midoo sheekh naasir ka mid yahay saxiixu jaamicu saqiirkana wuu ku saxiixiyaa in lagu daro subxaana rabbiya alcadiim wabixamdi in lagu dari karo oo siyaadadaas ay sugan tahay marka tasbiixdana rukuucda iyo tasbiixda sujuudda iyaguna hay-aadkay ka mid yihiin wa wadculyadayni labada gacmood in la saaro cala alfakidayni labada bowdo korkooda filjuluusi fadhiga dhexdiisa qofku marka uu fadhiisto inuu labada gacmood labada bowdo kor saaro inuu labada bowdo kor saaro ataxiyaadka hore iyo ataxiyaadka dambe labadaba wa wadculyadayni labada gacmoodoo la saaro cala alfakidayni labada bowdo korkooda qofkana bowdooyinkuu saaraa meesha bowdada ugu dambaydo jilibka agtiisa uu saaraa uu saaraa yabsudu xaal uu fidinayo alyusraa gacanta bidixda ah gacanta bidixda waa fidinaa marka uu fidiyo faraha faraha bidixda jilibku saas xoogaa ugu qabana jilibku ugu qabana waana isku dhejina markaas faraha waa in la isku dhejiya markaas markaas iyo sujuudda waa laisku dhejiya la mid maahan markii kor loo qaadaye markaan bawdooyinka la saara waa laisku dhegan yihiin jilibkeena faruhu waa inay gaaraan weliba inta wax yar saas u dhaafiyo uu saas ugu soo laabo wax yar faraha foodooda yabsudu xaalu fidinayo alyusraa gacanta bidixda wayaqbidu xaalu laabayo alyumna gacanta midigta ila almusabixata murugsatada maahane midaas oo suulka ku xigta fartaas maahan inta kale waa laaba inta kale waa laaba fa inahu qofku yushiiru waa ishaara bihaa musabixada mutashahidan xaalu yahay mid towxiidsana ayada kuwa kale markuu laabo marka uu leeyahay ashhadu an laa ilaha ila allaahuduu kor u taagahay leeyihin shaaficiyadu waa isku khilaafsanyiin meesha kor loogu taago laakiin iyagu waxay leeyihiin marka uu maraayo ashhadu an laa ilaaha ila allaahu markaasuu koru taaga markaasuu koru taaga fa inahu qofku yushiiru waa ishaara bihaa bilmusabixati farta musabixada mutashahidan xaalu towxiidsanayo oo wuxuu jamcinahay leeyihiin towxiidka qowl iyo ficlu ku jamcina qowlkii ilaahay waa ku keliyeela wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allaahu uu leeyahay qowlkii ilaahay uu ku keliyeela axad cibaado xaqulu ma jiro allah maahane ficilkiina waa ku keliyeela marka labadiiu isku dara ilaahay waaxidnimadiisu labadii iskula dara ficlan wa qowlan waa kii ninka labada taagan nabigu yidhi axid axid hor mid ka dhig maxay tahay labadu hal ilaaha la rabaa labadu mid taagay nabiga u diiday marka halkaas midaa la rabaa si qowlan waa ficlan ilaahay loogu waxido waliftiraashu waa inuu isgogladaa fii jamiicifii jamiici aljalasaat fadhiyaalka dhammaantood watawaruku inuu sinta dhulka dhigo fi ljalsati alakiirati fadhiga ugu dambeeyo fadhiyaalka salaada uu u fadhiisanaa fadhiga ugu dambeeyo salaamtu ku xigto maahana inta kale waa inuu u fadhiistaa iftiraash iftiraashkana macnaheedu waxay tahay qofka lugtiisa oo bidixda ah aanqowgeeda inuu ku fadhiisto ta iyada goglo oo dhabarka dhulka u dhigo meesheeda cad iyo aanqowgeeda inuu ku fadhiisto inuu ku fadhiisto lugta midigtaa faraheedana dhulka inta dhigo qiblada u jeediyo uu ciribta kor u taago lugta midigtaa inta faraheeda dhulka dhigo qiblada u jeediyo faraha foodoodii ciribtuna ay kor u taagan tahay bidixdiina inta goglo meesha dahriga dhulka u dhigo meesha cad uu uga fadhiisto iyo aanqowga iftiraashku waa sidaas tawaruguna wuxuu yahay intaasa waxaa laga sii samaynaa lugti bidixda aheed aa midta midigta hoosteeda la marina markaasaa sinta dhulka la dhiga sintaa dhulka la gaarsiina bis intaasa meesha awal lugta bidixta lagu kor fadhiyey waa lagawaa la gudbina ayada lugta midigta inta laga hoos bixiyo aa la gudbiyo aa sinta dhulka la dhiga meeshii lagu fariisa lahaa cagta aba bidixda aa sintii dhulka la dhiga sintiia dhulka la dhiga marka dhammaan fadhiyaalka salaada ku jira waa badan yihiin waxaa ka mid a fadhiga udhexeeya labada sujuudood waxaa ka mid ah jilsatulistiraaxada waxaa ka mid ah taxiyaadka dhexe midka loo fadhiisanaa dhammaan iftiraashkaasu u wada fadhiisanaa marka laga reebo midka salaamta ku xigto xataa qofkii sahwiyey oo asaga sujuudu sahwi laga rabo iftiraash u fadhiisana tawarug u fadhiisama maxaa yeelay fadhigiisa salaam kuma xigto sujuudaa soo socota oo sujuudu sahwi ah qofkii imaam ku xirtay oo masbuuqa ahaa oo doonaya imaamku markuu salaada dhammeeyo inuu istaago iftiraash u fadhiisana dhammaan adugu fadhiga salaamtu ku xigto maahane inta fadhiyahoo kale iftiraashuu qofku u fadhiisana kan ugu dambeeyo salaamtu ku xigtana tawarugku u fadhiisana watawaruku sintoo dhulka la dhigo fi ljalsati waa fadhiga alakirati ugu dambeeya watasliimatu haaniya iyo tasliimta labaad tasliimta koobaad waa soo marna arkaantay ka mid ahe salaamta labaadoo bidix xaggeeda assalaamu calaykum waraxmatullahi loo leeyay assalaamu calaykum waraxmatullah bidixda loo yihaah ayadu waxay ka mid tahay hay-aadka midda koobaada arkaanta ka mid aheed waa annaga soo ogaanay walmaratu haweenaydu tukhaalifu waa khilaafi arajula ninka fii khamsati ashyaa shan shay wuxuu idhi faslun fii umuurin arrimuu fasaluu yahay arrimahaasoo tukhaalifu ay ku khilaafaydo fiiha arrimaha almarata haweenayda arajula ninka fi salaati salaada dhexdeeda fasalkan wuxuu ka hadlaa arrimo ay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarka oo dumarka qaabaa laga rabaa raggana qaabaa laga rabaa salaaddii ayagoo ku jira ay kala duwan yihiin uu uga hadlaa fasalkan faslun fii umuurin arrimuu fasal yahay arrimahaasoo tukhaalifu ay ku khilaafaydo fiiha arrimaha almaratu haweenaydu arajula ninka fii salaati salaada dhexdeeda walmaratu haweenaydu tukhaalifu waa khilaafi arajula ninka fii khamsati ashyaa'a shan shayay ku khilaafee farajulu ninku yujaafii waa fogaynaa mirfaqayhi labadiisa xusul can jambayhi labada dhinac wa yuqilu waa qaadaa batnahu calooshiisana can fakidayhi labadiisa bowdo fi rukuuci rukuucda iyo wa sujuudi sujuudda labadaba waa ka qaada waxaa la rabaa qofku markuu tukanaa qof nashaad ka muuqdo inuu yahay oo kala baxsan sidaas darteeda marka ninkuu sujuudayo iyo markuu rukuuca labadaas xusul labadiisa dhinac waa inuusan ku dhejin waa inuu ka fogeeyo waa inuu ka fogeeyo marka uu sujuudayo iyo markuu rukuuca inta isku dhoweeyo caloosha inuusan saaran bawdyaha waa inuu kala baxo xayla nabiga sala allahu calayh wasalam naylyar hoostiisa waa mari kartay marka uu tukana marka waa inuu iskala baxsho qof iskala bixinoo hadda uusan adhow soo fadhiisan karin lama rabo xoogaa inuu si fiican xoogaa iskala baxsho oo xadidan caloosha waa inuusan bawdyaha saaran markuu rukuuca iyo markuu sujuuda labadaba waa inuu iskala bixiyo labadan cududoodna waa inuusan feeraha labada dhinac iska saarin sararaha ee waa uu iska fogeeyo waa inuu qofki marka qof nashaadsan oo xibnihiisoo dhan wada shaqaynayaan aan qof isdul saaran farajulu ninku yujaafi waa ka fogaynaa mirfaqayhi labadiisa xusul can jambayhi labada dhinac wa yuqilu waa qaadaa batnahu calooshiisa waa ka qaadaa can fakidayhi labadiisa bowdo fi rukuuci rukuucda iyo wa sujuudi sujuudda labadaas marka mas'alo labadaba haweentu way ku khilaafsantahy waa arki doonaa sidaasuu dhihi doona weejaru koruu u qaadaa fii mowdici ljahri meeshii kor loo qaadayo meelihii hadda aan soo nidhi waa lala jahraa kor u qaadaa ama ha lala joogo ama yaan lala joogin waa iskugu mid laakiin gabadha waan arki doonaa haddii rag ajnabiyu la joogo ma la jahraydo hoosay u akrine hoos ayay u akrinaysaa haddii ajaanib agteeda ay ku tukanaydo hoosay codkeeda u dhigeen dii laakiin aysan ajnabi la joogin waa inay sunnadii dabaqdo meeshii kor loo qaadayo waa inay kor u qaaddo waa inay kor u qaaddo waidaa naabahu ninka hadduu asiibo shayun shay waidaa naabahu waidaa asaabahu ninka hadduu asiibo shay-un shay fii salaatii salaada dhexdeeda sabaxa waa tasbiixsana salaadii isagoo ku dhex jira arrinaa ku timid oo ku soo diriday arrin ayaa ku timid oo ku soo diriday maalan imaamkii ayaa salaadii wax ka qalday inuu baraarujiyuu rabaa imaamkii ayaa salaadii wax ka qalday inuu baraarujiyo guriyuu ku dhex tukanaa qofa idan ka dalbaday gow gow ah qof soo siiye gurigu waa furanyah qofku wuxuu rabaa soogal in la yidhaah soogal haddaad tira waa kaa bure salaadii maxaa dheh subxaan allah aad leedahay subxaan allah aad leedahay waa soo gala hadduu qof wax ogaaya adigoo iska taagnaana isaga wax baradeeda iska taagnaado hadduu intaas fahmi waayo marka imaamka hadduu sawiyo subxaan allah aad leedahay qof indhoolah oo god ku sii dhacaay haddaad aragto ama bahal ku soo socdo subxaan allah aad leedahay hadduu intaas laakiin fahmi waayo qofka indhoolka loo day maayo waa salaada inta ka baxo inuu badbaadsho qofka qofka miskiinka indhoolka subxaan allah hadduu wax ku fahmi waayo qof caadiihu yahay oo aan u jeedin haddii bahal ku soo socdo subxaan allahi aad leedahay qofkii marka inta baraarugo meelaha iska fiirina laakiin miskiin oo aan meel u caran loqono bahal ku soo socdo indhool ah subxan allah waxaa dhacdo inuusan waxba ku qaban karin waa inaad markaas aad badbaadid oon salaada ka baxdo kawsiida marka salaada dhexdeeda haddii wax kugu soo diriyaan ninkuu subxaan allah uu leey subxaan allahi uu leey waidaa naada markuu asiibhu ninka shay-un shay fi salaati salaada dhexdeeda sabaxa waa tasbiixsana wa cawratu rajuli ninka cawradiisu maa makaan weeye bayna surati xuduntiisa iyo wa rukbatii jilbihiisa udhaxeeya xuduntiisa iyo jilbihiisa inta u dhaxayda weeye intaasa cawra inta kale cawra maahan inta kale cawra maahan cawra maahan markii la leeyahay inuu asturaa waajibkuma ahan weye laakiin dumarka ajnabiga ka ah inay fiiriyaan uma banaano dumarka ajnabiga ka ah nin ajnabi ka ah korkiisa inay fiiriyaan uma banaano dawaaba aayad qur-aan waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin wayaxfadna furuujahun marka shantaa shay ninka sidaasaa looga rabaa gabadhiu ka hadla marka waalmaratu haweenaydu tadumu waa isku soo dume bacdahaa gobolkeed ilaa bacdin gobolka kale labadii maslo hore labada xusul inay dhinacyada ninku meeshuu ka fogaynayey gabadhu way isku soo dhoweyne meeshuu calooshiisa kor uga qaaday bawdyooyinka ayadu waa isi saare saas wey macnaheedu sidaas weeye macnaheedu w sidaas wa iskuso jirkeeda waa isku soo dume waa isku soo dume walmaratu haweenaydu tadumu waa u soo dume bacdahaa jirkeeda gobol ka mida ilaa bacdin gobolka kale wa takfidu hoosay u dhigay sawtaa codkeeda bixatrati rijaali rag meeshay joogaan rag alajaanibi ajnabi ka ah rag ajnabi ka hadday joogaan oo ay ku tukayda meeshaas codkeeda hoosay u dhige codkeeda hoos ayay u dhigayda laakiin keligeed markay tukayda waa la jahre hadday dad tujaydo imaam u tahayna waa la jahre oo hadday gabdho kale imaam u tahay maalan gabdho kale imaam u tahay ragga imaam uma noqoto gabadhu gabadhu imaam noqoto haddee shayaadiina soo baxdeen oo le gabdhihiia tujinaya maraykankay ka sheegeen sooma waxa weeye waa uun shayaadiin iska qasayde soomaali waa ogta inaysan taa sax ahayn waa ogta oo soomaalida waxaa la sheegaa dadaan meel iskugu yimaadeen cilmigu ciriiri badanuu ku jiray hadda meel walba lala fadhiyo ma ahayne a ciiddii si loo tukado loqo waayo dad dhan oo meel iskugu yimid tiradii ka batay markaasaa waxaa la yidhi la yidhi hiblaayo iyadaa shiiqabi jiraye ha la weydiiyo sida ciid loo tukado ta loo yeeraa la yidhi hiblaayo adaa shiiq ku qabi jiraye saan ciidda u tukanna kaala na tuji kaala na tuji adaa shiiq ku qabay markaasay tidhi alla macadaabaankii waxaan ka maqli jiray haweeney rag ma tujido aan ka maqli jiray saas markuu taaba ku ceshaayo faslon haweenaydu nin ma tujido isagoo lahaan maqli jiray markuu ku ceshaayo marka waxaad samaydaanay tiri waa si akri jiray ciid waa la tukan jiraye haweeney rag ma tujidee wiilkaas yakaa qur-aanka yaqaan oon asagu cilmiga oqoon haynin tujiyo geedkaasaan ka shisha maraa geedka dhexdiisa ha iga fiiriyo anuguna ciiddayda meesha iskaga tukana saan idhaahdaa higa daba yidhahdo geedkii ay marka ka shaydaan si aan loo arag wiilkii keligiisa geedka ku xiga ayaguna ka sii sheeyaan markaasay tukane allahu akbar allahu sidiiuu ka dabaleey baadiye gabar joogtaa saasay heeda marka haddeeray rabaan waxa weya dadka intaas diinta loo aqriyaayo inay ka dhaadhiciyaan been marka alxamdulilaahi soomaali waa og yihiin waxaas lagama dhaadhici karo been been waa waidaa naaba hadduu asiibo haa gabadhii shay-un shay fii salaati salaada dhexdeeda haddii wax ku asiibaan oo maalan imaamkii rabta inay baraarujido qofay rabta inay u digto oo wax ku soo socdaan gurigay ku tukanayday gurigaa lasoo gargaraacay inay salaad ku jirto inay dareensiday rabtaa haddii salaada dhexdeeda wax ku asiibaan saaqad waa sacbine saaqad saaqad waa sacbine waydaa naabaha gabadha markuu asiibo shay-un shay fii salaati saaqad waa sacbine sacbinta waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa gacanta midigta calaacasheeda aa bidixda dhabarkeeda lagu dhufana waa sidaa gacantan midigta calaacasheeda cad a waxaa lagu dhifanaa calaa dahri shimaali sidaan hadday tira waay waa ka bure waaba sacbinayda cayaareed saas maya maya taas lama ogola sidaan weeyaa taas marka waa uga duwanta ninkii subxaan allahi u dhahay wa jamiicu badani اlxurati gabadha xortaa jirkeeda dhammaan cawratun waa cawro ilaa weja wejigeeda maahan waa kafeeyaha iyo labada calacalood wa jamiicu badani اlxurati gabadha xortaa jirkeeda dhammaan cawratun weeye ilaa weja wejigeeda maahan iyo wa kafayha waa markay salaada ku jirto fiiriya haddana mar kale sharxa wuxuu ku yidhi haadihi cawratuha fi salaati amaa khaarija salaati facawratuhaa jamiicu lbadani weji iyo calacalii ku dar u fiirso saasay kitaab walba ugu taalla soo ma jeedi horeba u soo sheegay soomaa waa ku celinina maxaa masale muhiima wey musallamaadka ka mid a oo aan shaki gelin oon khilaaf gelin oo bannaanka iska taalla marka weji iyo calacalo loo ogol yahay waa marka oo ay salaada ku jirto wey weliba ajnabina aysan ku ag tukan wa walamatu addoontu ka rajuli ninkay la mid tahay xagga cawrada addoonta gabadha addoonta addoon annaga nooma joogto waxa weeye addoon ma joogto haddeer hadda waxba ma joogto laakiin iska baro muslim inuu cisoobaha la arka dib loo soo celshe addoonta cawradeedu ninkay la mid tahay yidhaahdeen oo maa bayna suratiha wa rugbatiha wey masaladaa sidaasay shaaficiyadu u dhigeen saxiixbukhaariga waxaa ku yaalla matniga saxiix bukhaariga wuxuu leeyahay wa kaanat ummu dardaa tajlisu fii salaatihaa jilsata rajuli wa kaanat faqiihatan ummu dardaa gabar faqiihadahay aheed waxayna u fariisan jirtay sida raggu u fariistaan oo ragga siduu u tukaday u tukan jirtay ma dhihi jirtay ragga iyo dumarku waa iskhilaafsan yihiin ma aysan dhihi jirin ibraahimu nakhacina sida ibnu abi shayba uu wariyey wuxuu dhihi jiray tafcalu lmar'atu fi salaati kamaa yafcalu rajulu haweenaydu waxay samaynaydaa sida ninku sameeya salaada waa labada masalo ugu horreeya bis wey marka masalada ah labada xusul waa in dhinacyada laga fogeeyaa ragga saasay ahaayeen waana sunnadii nabiga caloosha waa in bawdooyinka laga fogeeyaa sunnadii nabiga aheed labadaas ninkaa iskale haweentu waa iskhilaafsantahe jirkaa isku dhajido mas'alada ahi diidayana marka ibraahim naqaci waa taabici waa ardayga cabdullaahi ibni mascuud wuxuu leeyahay gabadhu waxay u tukaneen sidaan ninku u tukado saas u tukana hal maadana waa inaad ogaato gabar iyo nin waxa u nabiya nabi maxamed sal la gabar iyo ninba waxa u rasuula nabi maxamed sal lahu ala asagay ku wada dayanayaan mas'aladii marka nabiga ka sugnaata waa inay ku wada daydaan ilaa mas'ale nabigu yidhaahdo maahane sala allahu calayh wasalam mas'aladaas raggu shaqo kuma leh dumarkay u gaarta amase dumarku shaqo kuma leh raggay u gaarta masale nabigu ku kala saara maahan inta kale isku mid inay ka noqdaan wey mas'aladaa nabigu sidaan u tukan jiro oo u kala foga jira jirkiisa dumarku sidaas ma ahan meelu ku yidhina lama hayo culummada yidhaahdeen way khilaafsan tahay weynaydu sidaasoo ayadoo jirkeeda waa isku dume waxay yidhahdeen sidaasaa u asturnaan badan ma aysan dhihin nabigaa yidhi dumarka yaysan igu dayan ma dhihin ee waxay yidhahdeen sidaasaa u asturnaan badan mar walbana muslimiintu waa ku dadaalaan gabadha in la is-asturto marka ciladaasu kuma filna mana khasisi karto xadiiska xadiiska rag iyo dumarba inay nabiga ku daydaana la rabay qur-aankiyaale ku dayda nabigayaale igu dayda sala allahu alay slam salluu kamaa ra'aytumni usallii marka in ciladaas laguma khasisi karo sida raajaxa waa in dumarku u tukadaan sida nabigu u tukan jiray sala allahu alay wasalam waana labada masalo oo hore amaa masalada oo ah sacbinta oo ninka haddii waxasibaan inuu yidhah subxaa lah gabadhuna ay saxbido taas sunnaday ku cadda cawrada iyadana sunnaday ku cadda marka masaladaas ma ahan waladii shayga yubdilu salaata salaada buriya axadda cashara shay-an faslun uu yidhi fii cadadi mubdilaati salaati faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horreeyey waxaa ka dambeeya fii cadadi mubdilaati salaati salaada kuwa buriya tiradooda ayuu u fasaliya qofkii salaadii marka uu galo oo xirto waxyaalaha ka buriya ayuu fasalkaanu ka hadlaa waladii shayga yubdilu buriya asalaata salaada axada cashara shay-an waa koob iyo toban shay alkalaamu waa hadal alcamdu oo kas ah qofku inuu si kas ah u hadlo hadal u subada banu aadan in lagula hadlo inuu ka soo baxo ama salaada maslaxadeeda ha ku tacalluqo ama yuu ku tacalluqi banu aadan wax lagula hadlo hadal u subada hadduu ku hadlo salaadii waa ka burtay waxay yidhaahdeen hal xaraf ba allaha ka dhigo sida wuxuu yidhi qi qaaf kasrisan waa luqada carabiga waa kalaam taama qaafkaas keligiis qi waa ilaali amase ci oo kaleeto wacayaci ci waa kalaam taama weele oo xifdi arinta wey hal xaraf oo la fahmi karo hadduu ku hadlo oo banu aadamku iskula hadlo oo la fahmi karo ama laba xaraf yaanba la fahmini waxay idhahdeen waa kalaam waana ka burtay walcamalu iyo camal camal alkaiiru fara badan camal fara badan oo aan sharcigu ogolaanin ilaa qofkii jihaadka ku jiray waa loo ogolay inuu ordaayo gambanayo gurguuranayo laakiin camal kale oo aan sharcigu ogolaan oo fara badan saddex tilaaboo isku xigtay ku miaaliyaan culummada shaaficiyadu asagana lama gol sababtoo a nidaamkii salaadoo dhan uu khilaafa qof iska takala dhabanayo maanta mansaas ku hayo waxa weya salaad inuu ku jiro lama fahmi karo qof khushuucsan oo ilaahay hortaaganoo meesuu ku sujuudayo fiirinaya salaada lagu yaqaan waxa iska un cayaaraya salaad uma eka walcamalu camal alkaiiru fara badan saddex oo dhaqdhaqaaqa oo isku xigta waxay idhahdeen waa camal fara badan oo maalan laakiin duu gacanta inta kor qaado uu dhigo waa hal mid duu mar kale kor qaado waxba dhibi mia marka ee saddex isku xigtoon waxba u dhexayn wey xataa lugta duu inta kor u qaado meeshii ku celiyo waa hal mida waa hal mida marka saddex dhaqdhaqaaqa oo isku xigto waaweyn weeye waxa laga hadlaa walcamalu camalka alkaiiru fara badan walxadau iyo xada ama akbar ha ahdo ama asqar ha ahaado xada akbara waa wixii qubays waajibiye xada asqarana waa wixii weyse waajibiye haddee salaadii waa ku buraysa iyadana wa xuduudu najaasati najaase soo dirinteed qofkii najaasa ku soo diriday najaasadaas markay ku soo diriday labay mid tahay haddii maalan najaase qalalan ay tahay oo markiiba uu tuuro isagoon qaadin inta qabtay xagga ma dhigin waa tuuray maalan najaaso qalalan aheed maradiisii meeshan uga dhacday marka wuu tuuray haba ka dhibime hadday mid qoyan aheed oo maradiis ay ku dhacdo marada ay ku dhacdeen ay tahay mara uu ka deeqtoonaan karo maalan waa cimaamadii oo kale iyadii dhammeed tuur inta qabtay iyadii dhammeed inta qabtay uu iska tuuray dharkiisii kalena waa ku filan yahay cawrada asturkeeda salaadiis waxba ka dhibime laakiin maalan jirkiisiyaa najaasadii ku dhacda waana qoyanta salaadda waa inuu ka baxo najaasada iska soo maydo ama maradii cawradu ku asturneedaa najaasadii ku dhacda waa inuu marka ta ka baxo salaadda uu maro kale soo qaado marka najaasu hadday ku soo dirido salaadii waa ka burtay salaadu ma jirto wankishaafu lcawrati cawrada faydmideeda cawrada isagu hadduu faydo waa ka bure haddii dabaylu ka faydo isla markii uu asturana waa u jirtaa salaadiisu laakiin hadday dabayl faydo asi uusan markiiba asturin waa ka buriya salaadu laakiin hadday markiiba dabayshu ay ka banayday uu qarsado oo cawradiis u asturto salaadu waa u jirtaa wankishaafu lcawrati cawrada faydmideeda wa taqyiiru niyati niyada bedelideeda awil salaadu xirtay wuxuu niyeystay inuu ka baxo waa khalaas wey wastidbaaru lqiblati qibladii u daba jeedi qibladii uu dhabarka xijiyey ama xabadkiisii oo dhan uu ka jeediyey waa ka burayda dii wejiga kaliya uu jeediyo ma ka buraydo iyadoo xabadkii qiblada ku jeedo laakiin hadduu xabadkiisii jeediyo waa ka burayda walaklu wax cunid waa ku burayda wa shurbu wax cabid waa ku burayda walqahqaatu qasol qosolka weyna laydha gahgaada ee qosol weyn kaliya maahane wixii aan dhoolla caddayn ahayn oo dhan waa ku burayda wixii aan dhoolla caddayn ahayn dhoolla caddaynta kuma buro wariddatu islaamka bixid waa ka burayda nacuudu billaahi minha marka dhammaan waxaa salaaddii burina warakacaatu lfaraa'idi faradyaalka ragcooyinkoodu sabca cashara ragca waa toban iyo toddoba ragco fasalkan wuxuu ka hadlaa cadadka rakacaadka salaada faradka ayuu ka hadlaa faslun fii cadadi rakacaati salaati salaada ragcooyinkeeda cadadkooduu fasal yahay fasalkan wuxuu ka hadlaa salaada faradka waa shanta salaadood meeqa ragca wey warakacaatu lfaraa'idi faradyaalka ragcooyinkoodu sabca cashara ragca waa toban iyo toddoba ragco fiihaa toban iyo toddobada ragco waxaa ku sugan arbacun afar iyo wa alaaثuuna sajda soddon iyo afar sujuudood inay ku suganta waad fahmi kartaa sababtoo ah ragco walbaaba laba sujuudood ay leedahay ragco walbaaba laba sujuudood ay leedahay marka toban iyo toddoba ragco oo tiba laba sujuudood tahay waa soddon iyo afar marka soddon iyo afar sujuudood wey fiiha waxaa ku sugan rakacaadkaas arbacun wa alaaثuuna sajda soddon iyo afar sujuudood wa arbacun wa tiscuuna takbiira iyo sagaashan iyo afar takbiirood sagaashan iyo afar takbiirood ragcadii shan takbiirooda iska leedahay ragco walbaa shan takbiirooda leedahay marka qofku rukuuca oo rukuucda aadaa allahu akbar u leeyay markuu sujuudda aadayana takbiiru leeyay sujuudda kood madaxa markuu ka soo qaadayana takbiir markuu sujuudda labaad ku laabanayana takbiir markuu sujuudda labaad madaxa ka soo qaadayana takbiir marka ragco walbaa shantaasay leedahay shan takbiirooday leedahay marka fiiri haddii ragco walbaaba shan takbiirood leedahay afar ragco salaadii ahayd meeqa takbiirooday leedahay labaatanay leedahay labaatanay leedahay marka duhurkii iyo casirkii iyo ceshihii meeqay yeesheen lixdan takbiirood soo maahan waxaad ku dartaa subxigii laba ragco weeye waxaad ku dartaa toban takbiir waa toddobaatan soo ma ahan waxaad ku dartaa shan iyo toban oo maqribkii ah siddeetan iyo shan soo ma ahan waxaad ku dartaa shantii takbiiradoo salaada lagu xirtay sagaashan ma tahay waxaad ku dartaa afartii takbiiradoo atexyaadka dhexe looga istaagay salaad soo atexyaad dhexe ma leh ayadu shan afarta salaadoodoo kalea waxay leeyihin atexyaad dhexe afartii takbiiradoo atexyaadka dhexe looga istaagay sagaashan iyo afar sow kuma uusan dhihin wa arbacun wa tiscuuna takbiira waa sagaashan iyo afar takbiirood wa tiscatu tashahudaatin iyo sagaal ataxiyaad taasoo iska cadday sagaal ataxiyaad salaada subaxaal ataxiyaad ay leedahay afarta kale min labay leeyihin afar min labaa sideed salaada subaxaal ataxiyaad ay leedahay sagaal waa cadda wa cashru tasliimaatin toban salaama nafs taasna waa cadda waa shanta salaado min laba waa toban wa micatun wa alaaثun wa khamsuuna tasbiixa boqol konton iyo saddex tasbiixood waxaan soo ogaanay tasbiixda adna alkamaal waa imisa waa saddex waxaa leedaha ragco walbaa sagaa sagaal tasbiixooday leeda marka adna alkamaalaan ku socayna ragco walbaa sagaal leeda sababtoo rukuucdii waa saddex sujuudda koowaadna waa saddex sujuudda labaadna waa saddex ragco walbaa sagaalay leeda ku dhufo marka adiga oo toddobiyo tobankii ragco waa intaas toban iyo toddobadii ragco ku dhufo sagaalay leedaha ragco walbaaba meeqa boqol konton iyo saddex waayo shaki ma leh keligaadoo iska tirtirso wax shakiya male xaata wa jumlatu larkaani arkaanta duubduubkeedu fi salaati salaada xaalay ahaatay micatun wa sittatun wa cishruuna ruknan wey boqol labaatan iyo lix rukni wey salaada arkaanteedoo dhan salaada arkaanteedoo dhan waa boqol iyo labaatan iyo lix rukni waxaad fiiridaa ragco walbaaba labiiyo toban rugniya leedahay ragco walbaa meeqay leedahay labiiyo toban rugni inay labiiyo toban tahay fiiriya labiiyo toban inay tahay fiiri istaagii waa rugni qiraa'at اlfaatixa waa rugni rukuucdii waa rugni adumaaniinatu fiihi waa rugni alictidaalu waa rugni adumaaniinatu fiihi waa rugni asujuudu waa rugni adumaaniinatu fiihi waa rugni aljuluusu bayna sajatayn waa rugni adumaaniinatu fiihi waa rugni asujuud thaani waa rugni adumaaniinatu fiihi waa rugni soo labiyo toban maahan labiyo tobankaasa iska leeda ragco walbaaba ragco walbaaba labiyo tobankaasa iska leeda marka fiiri salaadii subax waa meeqa ragco laba weye meeqa yeelana marka labaatan iyo afar mata afar iyo labaatan lix rugniyon soo laalaabanaad ku dari lix rugniyon soo laalaabana salaad walbaa leeda waxaa takbiirat lixraam iyo anniyatu laba soo maaha aljuluus alakhiir ataxiya taxiyaadka lagu akrinayo fi juluus alakhiir asalaatu cala anabiy atasliimat uula lixdaas rugni sooma laalaabato mar salaad walba lixdaasa leed oon soo laalaaban marka salaadii subax oo afar iyo labaatan rugni laheed ku dar lixdan soddon waa saas marka maqribkii meequu noqona adiga labiyo toban ku dar hal ragcuu dheer yahay soddon labiyo toban ku dar afartan iyo labu yeelana waxaad leedahay duhur iyo casir iyo cesha waa isku mid midkaan rabta ka tirso hal mid tirso ragco walba waxay leedahay labiyo toban rugni afar meelood oo min labiyo toban imisa afartan iyo sideed mata lixdii aan soo laalaabayn ku dar konton iyo afar salaada rubaaciga waa konton iyo afar marka fiiriya salaada rubaaciga duhur ka soo qaado waa konton iyo afar konton iyo afar maqribwaxaad maqribkiina meequu ahaa afartan afartan iyo labo ku dar konton iyo afar afartan iyo labo ku dar sagaashan iyo lix maya subxigii ku daro soddona boqol labaatan iyo lix meeshaas marka waxaa kuu caddaatay rubaaciga hal midu ka tiri rubaacigiiyo hal mid ka tiri waxaa meeshaas haddii sidaas la yidhaahdo rubaaciga haddii la wada tiriyo rubaaciga haddii la wada tiriyo waxaa ka dhiman waxaad ku daraydaa boqol labaatan iyo lix laba rubaaciyaa ku dar oo mid walbaba ay tahay konton iyo afar laba rubaaciyaa kuu dhiman hal rubaaci kuma dhimana rubaaciga midaa la tiriyey halka rubaaciya konton iyo afara soo maaha boqol iyo sideeda kuu dhiman ku dar boqol iyo sideed boqol iyo sideed markaad ku darto laba boqol iyo soddon iyo afaru noqona soo saas ma laba boqol soddon iyo afar ma taha waxaad ku dartaa shan tartiib shan tartiiba ilaa tartiibkii ma usan tirin laba boqol soddon iyo sagaal sidaas weeye arkaantu salaadu laba boqol soddon iyo sagaal weeye marka lafa bala badiya laakiin haddeer waa kuu soo gaabiyeyoo rubaaciyadiiyo hal mid kaaga tiri rubaaciyadiiyo hal mid kaaga tiri wa jumlatul arkaani arkaanta jumladeedu fi salaati salaada dhexdeeda xaalay ahaatay mia wa sitatu wa cishruuna rugna waa boqol labaatan iyo lix rugni fi subxi subxigii dhexdiisa alaaثuuna rugna soddon rugniya ahaatay wa fi lmaqribina inaani wa arbacuuna rugnan a ahaaday wa fi rubaaciyati arbacatun wa khamsuuna rugnan aya ahaadeen waman cajasa qofkii ka caajisa can ilqiyaami istaag fi lfariidati salaada fariidada dhexdeeda uga caajisa sallaa waa tukanaa jaalisan xaal uu yahay kii fadhiya fadhiga waxaa u fadli badanay leeyihiin inuu u fariisto iftiraash nabiga maruu ku tukaday fadhi oo intaa daabad ka dhacay lu ka murgucday murabac uu u fadhiista wax shakiya marka marka murabacu inuu fadli badan yahay waman cajasa qofkii ka caajisa caniljuluusi fadhi oo fadhi ku tuka waayo salawaatukana mudajican xaaluu yahay mid u jiifa calaa jambin dhinac asagoo u jiifa dhinac markuu awoodi waayo dhabardhabar u seexana marka sidaasay ku soconayda soomaalidana badankooda markay jiradaan waaba ka tagaan salaada dhaawacyada isbitaallada haddaad tagtaan wax tukadaa waa yeri kuwa hayaana tukada dhihi maayaan wax nasiib darro weeye mogta waaba markuu qofku ugu qatarsanaa oobay dhici kartaba qaatumadiis inay noqoto taariku salaada lagu dhammaana waxaa roob marka masaajidda inta laga baxo oo macnaha aan layska dhex fadhin in isbitaallada lagu soo wareego oo qofku waqti inta isbitaalka siiyo dadka dhaawaca lasoo booqdo la yidhaahdo salaada tukoda sida loo tukadaa salaadu dhib maaha fataqullah ma sadactu dadka arintaas daad fiiridaan aadaad u murgedaan dadka markay jiradaan ama dhaawacmaan waxaad tukadaan waa in yax allah subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina mxamed